iminka waxaynu bilaabaynaa cutubka koowaad ee warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka tesalonika salaan annagoo ah bawlos iyo silwanos iyo timoteyos waxaannu warqaddan u qoraynaa dadka tesalonika kiniisaddooda oo ku jirta ilaaha aabbaha ah iyo rabbi ciise masiix nimco ha idinla jirto iyo nabad ka timaada ilaaha aabbaha ah iyo rabbi ciise masiix xukunka dhici doona markii ciise masiix yimaado waxaa nagu waajib ah walaalayaalow inaannu mar walba aawadiin ilaah ugu mahadnaqno sida noo eg maxaa yeelay rumaysadkiinnu aad buu u kordhayaa jacaylka aad kulligiin isu qabtaanna waa badnaanayaa sidaas daraaddeed waxaannu idinku faannaa kiniisadaha ilaah dhexdooda waana dulqaadashadiinna iyo rumaysadkiinna aad ku dhex leedihiin silacyada iyo dhibaatooyinka aad u adkaysataan oo dhan taasu waxay muujisaa xukunka xaqa ah ee ilaah in laydinku tiriyo kuwa istaahila boqortooyadii ilaah tan aad daraaddeed u xanuunsataan waayo xagga ilaah waa xaq inuu dhib ugu abaalgudo kuwa idin dhiba iyo inuu kuwiinna la dhibay nalakiinna siiyo markii rabbi ciise samada ka muuqdo isagoo wata malaa'igaha xooggiisa oo dab ololaya ku jira oo ka aargudanaya kuwa aan ilaah aqoon iyo kuwa aan addeecin injiilka rabbigeenna ciise masiix waxaa lagu ciqaabi doonaa halaag weligiis ah oo waxaa laga goyn doonaa rabbiga hortiisa iyo ammaanta xooggiisa markuu yimaado maalintaas in isaga lagu ammaano quduusiintiisa oo lagula yaabo kuwii rumaystay oo dhan maxaa yeelay markhaati furkayagii aan idiin sheegnay waa la rumaystay sababtaas daraaddeed mar walba waannu idin ducaynaa in ilaaheen idinka dhigo kuwa istaahila yeedhistiisa oo uu xoog ku dhammeeyo doonis kasta oo wanaag ah iyo shuqulka rumaysadka in magaca rabbi ciise dhexdiinna lagu ammaano idinkana in laydinku dhex ammaano isaga sida nimcada ilaaheenna iyo rabbi ciise masiix ay tahay iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee tesalonikaha labaad ninka dembiga oo ilaah isku sheegi doono xagga rabbi ciise masiixi maatinkiisa iyo ururkeenna aynu la kulmi doonno isaga waxaannu idinka baryaynaa walaalayaalow inaan caqligiinnu dhaqso u qasmin ama aydnaan ku argagixin ruux ama hadal ama warqad sida mid annagu aannu soo dirnay sidii iyadoo maalintii rabbigu hadda joogto sinaba iyaan laydin khiyaanayn waayo maalintaasu ma iman doonto ilamaa horta ilaah laga fallaagoobo oo la muujiyo ninka dembiga oo ah wiilka halaagga kan ka geysta ah oo iska sarraysiiya wax alla waxa ilaah la yidhaahdo oo dhan iyo waxa la caabudo oo dhan oo sidaasuu u dhex fadhiistaa macbudka ilaah isagoo qudhiisu ilaah iska dhigaya miyaydnaan xusuusnayn inaan waxyaalahan idiin sheegay markii aan weli idinla joogay haatan waad garanaysaan waxa joojinaya in isaga wakhtigiisa la muujiyo waayo qarsoodiga dembigu haatan waa shaqaynayaa laakiin kan haddeer joojinayaa wuxuu joojinayaa ilaa jidka laga qaado isaga markaas waxaa la muujin doonaa sharcilaawaha kan rabbi ciise ku halligi doono neefta afkiisa oo imaatinka muuqashadiisa uu ku baabbi'in doono kaas imaatinkiisu waa sida shuqul shayddaan oo leh xoog iyo calaamooyin iyo cajaa'ibyo been ah oo dhan iyo khiyaanada xaqdarrada oo dhan waxaana leh kuwa lumaya maxaa yeelay waxay diideen inay runta jeclaadaan oo ay sidaas u badbaadaan oo sababtaas daraaddeed ayaa ilaah ugu soo diraa wax qalad kaga dhex shaqeeya si ay been u rumaystaan in kuwa aan runta rumaysan laakiinse xaqdarrada ku farxay kulligood la wada xukumo waxaa laydiin doortay badbaado laakiin waxaa nagu waajib ah inaannu mar walba aawadiin ilaah ugu mahadnaqno walaalayaasha rabbigu jecel yahayow waayo waxaa ilaah bilowgii idiin doortay badbaado ka timaada ruuxa quduus idinka dhigaya iyo rumaysadka runta tan uu idinku yeedhay injiilkayaga inaad heshaan ammaanta rabbigeenna ciise masiix sidaas daraaddeed walaalayaalow xoogaysta oo cilmigii laydiin baray xajista ha noqoto wixii hadal laydinku baray ama wixii warqaddayda laydinku baraye rabbigeenna ciise masiix qudhiisa iyo ilaaha aabbaheen ah kan ina jeclaaday oo nimcadiisa inagu siiyey dhiirranaanta weligeed ah iyo rajada wanaagsan qalbiyadiinna ha dhiirro geliyo oo ha ku xoogeeyo shuqul iyo hadal walba oo wanaagsan iminka waxaynu aqrinaynaa cutubka saddexaad ee tesalonikaha labaad noo soo duceeya ugu dambaysta walaalayaalow waxaan idinku leeyahay noo soo duceeya in hadalka rabbigu dhaqso u faafo oo loo ammaano sida dhexdiinna loogu ammaano oo lanaga badbaadiyo dadka qalloocan oo sharka ah waayo rumaysad lama wada laha laakiinse rabbigu waa aamin wuuna idin xoogayn doonaa sharkana wuu idinka ilaalin doonaa xaggiinnana rabbiga waannu aaminsannahay inaad samaysaan oo aad samayn doontaan wixii aannu idinku amarno rabbigu qalbiyadiinna ha ku toosiyo jacaylka ilaah iyo dulqaadashada masiixa waxaa waajib ah in la shaqaysto hadda walaalayaalow waxaannu magaca rabbigeenna ciise masiix idinku amraynaa inaad ka fogaataan walaal kasta oo si aan hagaagsanayn u socda oo aan ku soconayn cilmigii ay naga heleen waayo idinka qudhiinnuba waad garanaysaan sida idinku waajibka ah inaad nagu dayataan waayo si aan hagaagsanayn uma aannu socon markaannu idin dhex joognay ninnana kama aannu cunin kibis aanan wax ka bixin laakiin dhib iyo daal ayaannu ku shaqaysannay habeen iyo maalinba inaanan midkiinna culaysin mana aha inaanan amar u lahayn laakiinse waa inaannu masaal idiin noqonno oo aad nagu dayataan waayo xataa markaannu idinla joognay waxaannu idinku amarnay mid hadduusan doonayn inuu shaqeeyo yuusan waxba cunin laakiin waxaannu maqalnay inay idin dhex joogaan kuwa si aan hagaagsanayn u socda oo aan innaba shaqayn laakiin axwaalka dadka kale farageliya kuwa caynkaas ah waxaannu rabbi ciise masiix ku amraynaa oo ku waaninaynaa inay xasiloonaan ku shaqaystaan oo kibistooda cunaan idinkuse walaalayaalow wanaag falidda ha ka qalbi jebina haddii nin addeeci waayo waxaannu warqaddan ku qornay ninkaas iska jira oo ha raacina si uu isagu yoxyoxo weliba sida cadow ha ula macaamiloonnina laakiin sida walaalkiin uwaaniya duco haddaba rabbiga nabadda qudhiisu mar walba si kasta nabad ha idiin siiyo rabbigu kulligiin ha idinla jiro anigoo bawlos ah ayaan salaantan gacantayda ku qorayaa waana uu calaamo warqad kasta oo tayda ah sidaasaan u qoraa nimcada rabbigeenna ciise masiix ha idinla jirto kulligiin